بسم الله الرحمن الرحيم الحديث العاشر خطر تكفير المسلم بغير حق حديث كتبناد waxau tilmaamayaa ruuxa muslimka ah oo gardarre lagu gaalaysiiyo halista ay leedahay iyo wax sahlan inaanay ahayn can ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhumaa isagiyo aabbihiiba ilaahay raallaha ka noqday ana rasuula allah in rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi ayuma mri'in ruux kasta oo qaala liakhiihi walaalkii ku yidhaahda yaa kaafir gaalow oo macnaha gaalaysiiya faqad baa'a waxa la noqday bihaa kelimada gaalnimada iyo gaalaysiinta ama takfiirkaas waxaa la noqday axaduhumaa midkood macnaha kelimadani dhulka u dhici maysee labadooda mid uunbaa la noqonaya in kaana hadduu yahay kamaa qaala yacni almaquulu lahu ka hadalkan lagu yidhi ee la gaalaysiiyey sidaa la yidhi hadduu yahay oo gaalnimadu ay ku dhabowday dee faqad baa'a biha gaalnimadii isagaa la noqday ninkaas wa ilaa haddii aanu ahayn oo gardarre loogu nisbeeyeyna rajacat waxay ku soo noqonaysaa kelimadii kufriga iyo gaalnimadu calayhi qaa'ilkii kii yidhi ayay dib ugu soo noqonaysaa rawaahu albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey wallafdu lahu lafdigana muslim ayaa iska leh ikhwaanii fi illaah walaalayaal xadiidku waxa uu tilmaamayaa ruuxa muslimkaa oo gardarre lagu gaalaysiiyo halista ay leedahay maanta waad ogtihiin oo nimanka khawaarijta la yidhaahdo iyo dadka diinta xaqa ah ka leexsan ee baal maray biyahaa la cabayo uga fudud hebel wuu ridoobo waa murtad soo ma aragtaan idaacadaha iyo warbaahinta waxa laysku mariyo labadii wada hadashaaba ayar baa la odhanayaa qon yar si sahlan waa waa u ridoobo waa murtad waxaad moodaa riddada iyo gaalnimadu sida biyaha in loo sharaabayo aanay ahaynba wax culus oo laga fiirsado waxaana culimmadu yidhaahdaan ruuxa inaad ku khaldanto oo isagoo gaalnimo ku dhacay aada islaamnimadii u daysood muslim tidhaahdo ayaa ka sahlan oo saamaxaadda iyo cafiskaa inaad ku khaldanto ayaa ka sahlan inaad ku khaldanto isagoo muslim ahaa inaad daa'iradii islaamka ka saarto ood gaalaysiiso macnaha labaduba haddaba waa khalad oo qof gaaloobay ila islaamnimadu qof kastoo kama buri karto sida waysada u burto oo inaku markaynu gaalaysiinta ka warramayno waxaynu ka hadlaynaa gaalaysiinta gardarrada ah laakiin gaalaysiinta xaqa ah ka warrami mayno macnaha gaalaysiinta xaqii waxa weeye qofkii inuu ku gaaloobo shay ilaahay iyo rasuulkiisu ay ku tilmaameen haddii lagu dhaco oo la sameeyo inay gaalnimo tahay waayo waxaa jira wax la yidhaha nawaaqidulislaam oo xiisada caqiidada kitaabkaas ku dhigataan ku jira nawaaqidulislaam macnaheedu waxa weeye marka qofku uu weyse qaato waysadaasi haddii waxyaabihii waysada jebinaya uu la yimaado soo ka buri mayso sidaa ay waysadu haddii uu mubdi nawaaqidii la yimaado ay dee u burayso ayaa islaamnimada waxyaabaha jebinaya ruuxi hadduu la yimaadana ay uga jabi kartaa uga buri kartaa marka qofkii haddii uu ku dhaco wax kitaabkiiyo sunnadu ay gaalnimo ku tilmaameen oo gaalaysiintiisu ay gar tahay oy xaq ku dheehan tahay taa lama diidana oo qofku waa gaaloobi karaa oo diinta waa ka bixi karaa oo maaha macnaheedu hadduu diinta soo galo lagama baxaba qofku hadduu dee acmaasha riddada la yimaado wuu ka baxaya laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye gaalaysiinta gardarrada ah een xaqa ku salaysnayn een daliil lagu salaynaynayn kitaab iyo sunno midna aan ku sugnayn taynu ka hadlaynaa waa taas waana ta maanta caalamka ku badatay labadii istiidaaba wuu ridoobay dabad dhiiggiisa u banayso ta khaladkii taas weeye ta xadiidkani ka warramayaana taas weeye waxa uu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam gaalaysiinta gardarradii sida ay u adag tahay arrinkeedii uu u culus yahay kelmaddaasi inaanay dhulka u dhacayn oo macnaha laba ruux markay isku yidhaahdaan ama kii lagu yidhi uunbay dhakada ka saaran tahay haddii uu xaq ay tahay oo dee qofkani dhab ahaan uu gaaloobay haddii haddii gardarre loogu nisbeeyeyna kii afkiisa ay ka soo baxday ee isagu wax gaalaysiinayay ayay dib ugu soo noqonaysa marka kelmaddani labada midunbay haysataa ama kay afkiisa ka soo baxday ama kii lagu yidhi oo kii lagu yidhi hadduu mutaysana dee isagay saaranta haddaanu mutaysanayo gardarro ahaydna kii afkiisa ay ka soo baxday ku soo noqon idan akhi lmuslim wa ukhti lmuslima iska ilaali inaad ku degdegtood ku dhiirato gaalaysiinta dadka muslimiinta ah wax sahlan ma aha xataa haddii shubuhaad iyo waxyaabo fara badan oo madmadow iyo mugdi geliye uu ruuxii la yimaado ka fiirso oo iska ilaali inaad ku degdegto u daa dadka culimmada ee ahlulcilmiga ah ee garanaya qofku wuxuu ku gaaloobaya iyo waxaanu ku gaaloobay maanta cid walba gaalaysiintii jeebadaasay ugu jirtaa nin walba ninkuu garan waayo wuu ku karbaasha wuu ku ciqaabaya cilmi loo eegi maayo culimo loo eegi maayo daliil loogu noqon maayo sahlanaa gaalaysiinta oo wax ruux walba uu jeebada kala soo baxaya hada alxadiid waxaynu waxoogaa ka tilmaamaynaa aqwaal badruddiin alcayni raximahu llah uu kusoo naqliyey markuu xadiidkaa sharxayay kitaabkiisa cumdat lqaari sharxu saxiix lbukhaari mujalladka labayo soddonaad safxada laba boqol sagaashan iyo toddoba waxa uu yidhi ayuma mri'in qaala liakhiihi akhiihidaa wuxuu yidhi almuraadu bilukuwati ukuwat lislaam yacni ruuxa walaalkii ku yidhaahda markaa la yidhi walaalkii ukuwadaa waxaa loo jeedaa walaalkiisii islaamka kula walaalka ahaa ee ukuwatulislaam ayuu gaalaysi yidhi yaa kaafir faqad ba'a bihi axaduhumaa wuxuu markaa yidhi sheekhu ay rajaca bihi axaduhumaa yacni gaalnimadii labadooda midkood unbaa la noqday dhulka u dhici mayso liannahu in kaana saadiqan fii nafsi alamri falmaquulu lahu kaafir haddii yaa kaafir qofkan uu ku yidhi walaalkii ee uu gaalaysiiyey haddii uu run ku sheegayo dee kaa uu ku yidhi baa gaala markaa wain kaana kaadiban falqaa'ilu kaafir hadduu been sheegayu ninkan ku been abuurtayna kan isagu yaa kaafir yidhi ayaa kaafir noqonayo kusoo noqonaysaa liannahu xakama bikowni lmu'mini kaafiran aw iliimaan kufur waayo wuxuu xukumay ruux mu'min oo isaga la mid ah ayuu gaalnimo ku xukumay ama iimaankii ayuu kufri ku sheegayba isagay marka kusoo noqonaysaa uu ku gaaloobaya laakiin odhaahda haddii ninkan uu ku yidhi yaa kaafir u gaal yahay inuu kaasi kaafir noqonaayo shaki ma leh laakiin haddii uu ku dardarro oduu been sheegayo unu gaal ahayn gaalnimadii isagay ku soo noqonaysaada ayaa culimmadu waxay yidhaahdeen sidee isagu u gaaloobayaa walmuslimu laa yakfuru bilmacsiya iyadoo ruuxa muslimkii macaasida iyo kabaa'irta sidaynu soo tilmaannay aanu ku gaaloobin inuu faasiq ku noqdo mooyaane dee kelimadii takfiirka xataa hadduu ku khaldamay siduu isagu ugu gaaloobayaa waxay culimmadu kaga jawaabeen oo ku xambaareen oo yidhaahdeen alxadiidu maxmuulun cala almustaxilli lidalik marka la leeyahay qofkuu ku yidhi yaa kaafir haddaanu gaal ahayn isagaa gaaloobaya wuxuu ku gaaloobayaa in kaana mustaxillan lidalika hadduu bannaystay oo hadduu xalaashaday dadka muslimiinta ah inuu ku gaalaysiiyo gardarro isagaa ku gaaloobaya laakiin haddaanu xalaashan ku gaaloobi maayee wuxuu noqonayaa caasi la yimid kabiira min kabaa'ir dunuub oo waa qof dembiilo oo weyn iyada lafteedu ma sahlana laakiin xeraduun baanu kaga baxay waxaa kaloo la yidhi macnaheedu waxa weeyaan rajaca calayhi takfiir id kaanahu kafara nafsah liannahu kafara man huwa miluh waxaa la yidhi waxaa kusoo noqonaysa kelimadii takfiirka iyo gaalaysiinta waayo wuxuu ka dhigan yahay sidii nin naftiisa gaalaysiiyey markuu ninkan kale yaa kaafir ku leeyahay wuxuu la mid yahay nin naftiisii ku yidhi yaa kaafir oo gaalaysiiyey waayo wuxuu gaalnimo ku xukumay nin isaga la midoo mu'min ah waxaanuu yidhi ashaykhu alkhaaabi ba'a bihi alqaa'ilu idaa lam yakun lahu ta'wiil ninkan wax gaalaysiinayaa isagaa gaalnimadii iyo takfiirkii la noqonaaya haddii aanu ta'wiil saa'iq oo cunnamo aanu u haysan oo munaasab ah wa qaala ibnu baaal ibnu bataalna wuxuu yidhi yacnii ba'a bihi axaduhumaa waxaa looga jeedaa ba'a biismi ramyihi liakhiihi bilkufri ay rajaca wisru dalika calayhi in kaana kaadiba wuxuu la noqonayaa ganista uu walaalkii gaalnimo ku ganay ee uu ku tuhmay dembiga ka dhashay iyo wisr bariidlkufri gaalaysiintan gardarradiihi gebagabada cidhibteeda dambe waxay kula dhammaanaysaa inuu gaalnimo ku dhaco waayo macaasidu waa biriishka gaalnimada looga gudbo waa bariidulkufri bay yidhahdaan macaasida oo gaalnimaduba waxay ka dhalataa un macaasi isbiirsatay marka mar haddii macaasidu biriishkii gaalnimada lagu gelaya ay tahay cidhibtiisa dambaa ku gabagaboobaysa sida macaasidaasi isku biirsanayso inuu kufri iyo gaalnimo u baxo wa yukhaafu cala almuksiri minha an takuna caaqibatu shumiha almasiiru ilayh waxaana looga baqanayaa ninka macaasidaa takfiirka badsada in cidhibtiisa dambe isaga ay ku dambayso gaalnimo oo lagu ciqaabo waxay isugu soo ururaysaa khulaasada ereyadaas ama maca- kelimaadka ay culimmadu ku sharxeen xadiidku waxay isugu soo ururaysaa ninkii qof gardarre ku gaalaysiiyey hadduu xalaashadayna isagaa gaalnimadii kusoo noqonaysa oo waa ku gaaloobaya haddaanu xalaashanna wuxuu xambaaranayaa uu la noqonayaa dembiga ka dhashay gaalaysiinta aan xaqa ahayn oo baa'a biha axaduhumaa ay baa'a biismi takfiirihi bigayri xaq gaalaysiinta xaqdarrada ah dembiga ka dhasha ayuu isagu xambaaranayaa iyo in macaasidu hadday farabadato ay tahay biriishka gaalnimada lagu gaadho oo cidhibtiisa dambe looga baqaayo inuu kufriba ku gebagaboodu ku dhammaado taas ayaa ugu raajixsan oo khulaasadeedu ay tahay can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma ilaahay raalaa ka noqday isagiiyo aabihiba ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi ayuma mri'in ruux kasta oo qaala ku yidhaahda liakhiihi walaalkii yaa kaafir gaalow yacni gaalnimo ugu yeedha ama anta kaafir ku xukumaba faqad baa'a waxaa la noqday bihaa kelimadii kufriga iyo gaalnimada axaduhumaa midkood unbaa la noqdee dhulka umay dhicin ee bal hadday iska iska ogow oo ka fiirta arrintaas waxa uu nebigu yidhi in kaana kamaa qaal haddii ninkan yaa kaafir gaalow laleeyahay la gaalaysiiyey haddii uu yahay sidaa uu yidhi oo dhab ahaantii uu u gaaloobay dee faqad baa'a biha kelimadii isagaa la noqdo kaa lagu yidhaa gaala haddii yacni uu ka run sheegayuu gaaloobay wa ilaa haddii se aanu sidaa uu yidhi ahayn oo ninkan gardarre uu ku gaalaysiiyey rajacad il calayhi kii yaa kaafir lahaaye isagu wax gaalaysiinaya qaa'ilka ahaa ayaa kelimadii kufriga iyo takfiirku ay dib ugu soo noqonaysaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun wallafdu lah shaykhaanka ayaa wariyey lafdigana muslim baa iska leh alxadiidu alxaadi cashar xadiidka koob iyo tobnaad laa yakfuru lmuslimu biirtikaabi alkabiira ruuxa muslimkii kuma gaaloobo dunuubta waaweyn oo uu sameeyo duuna istixlaal isagoon xalaashan iyo waraddu cala alkhawaariji nimanka khawaarij la yidhaah raddiga la radiyayo ee arrintaas lagu diiday ee aaminsan yihiin can cubaadata bni saamit cubaada ibnu saamit waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaa raallaa ka aday ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi wa xawlahu cisaabatu min asxaabih iyadoo nebiga ay hareero fadhiyaan koox asxaabtiisii ka midi waxaa rasuulku uu yidhi tacaalow warkaalaya oo baayicuunii igula ballantama ballan igula gala calaa an laa tushrikuu inaydaan ku lamaanayn billaahi ilaahi shay-a shayna ilaahay inaydaan cibaadadiisa la wadaajin oo tawxiid aad la timaadaan oo acmaashiin iyo cibaadaadkiinna rabbi inaad u badhaxtirtaan oo cid kale aydaan la wadaajin cibaadada xaqa uu leeyahay ballan igula gala keligii aad baridaan keligii aad caabudaan keligii aad ka kaalmo dalabtaan keligii tasarufaadkiina iyo acmaashiina oo dhan aad u khaalis yeeshaan taa ballan igula gala oo walaa tasriquu aydaan waxba xadin oo walaa tasnuu aydaan zinaysanin oo walaa taqtuluu aydaan layn awlaadakum ubadkiinna oo walaa ta'tuu aydaan la imanin bibuhtaanin been abuurad aydaan la imanin been abuuradkaasoo taftaruunahu aad ka samaysanaysaan ood ka abuuranaysaan bayna aydiikum wa arjulikum gacmihiinna iyo lugihiinna dhexdooda dee labada gacmood iyo labada lugood maxaa udhexeeya meel bannaan soo maaha markaa macnaha waa been aan sal iyo raatoona lahayn oo meel cidlaa aad ka samaysateen inaydaan la imanin ballan igula gala oo walaa tacsuunii aydaan igu caasiin fii macruufin wax wanaagsanna inaydaan igu caasiin ballan igula gala haddaba nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam intaa markuu tilmaamay ayaa waxa uu yidhi faman wafaa haddaba ruuxa oofiye ee dhammaystira minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ballantaas iyo umuurtaa la soo sheegay ninka oofiye ee sideeda uga soo baxeen baajin ballanta ah fa ajruhu cala allah kaasi abaalkiisa alluu ku leeyahay waman asaaba ninka asiiba min daalika waxaa la soo sheegay shay ah ninka wax ka asiiba waxyaabahaa la soo sheegay wax ka mida ninka ku dhaca ama zinaysta ama waxada ama been abuurad waxaa la soo sheegay iyo macaasidaa ninka wax ka mida ku dhaca oo dabeed facuuqiba lagu ciqaabo bihi yacni waxa weeyaan macaasidaas fi dunya adduunyadii lagu ciqaabo fa huwa ciqaabtaasi lahu isaga kafaaratun dembi daadin bay u tahay oo dembigii baa lagaga daadinayaa oo waa kafaara gud oo macnaha adduunyada haddii lagu cadaabo lagu ciqaabo oo xadkii sharcigu ku waajibiyey laga gooye xadkii sariqada ama zinada oo adduunyadii lagu ciqaabo cadaabka aakhiro waa kaga badbaadaya waayo ilaahay raxmadiisa iyo deeqsinimadiisa addoonkiisa laba cadaab u kulmin maayo oo macnaha qofka waxyaabaha wax ka mida intuu ku dhaco dabadeed adduunyada wixii uu galay lagaga gooye lagu ciqaabo macnaha xadkii ayaa lagu oogay oo lagu fuliyey waa dee dadka shareecada islaamka isku dhaqaya isku xukumaya xuduudda shareecada ayaa qofkii gala dee laga gooyaa soo maaha markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka xuduuddaa intuu galo xadkii laga gooyo kafaara gud bay u tahay oo adduunyada adduunyadii haddii lagu ciqaabay aakhire lagu cadaabi maayo taasaa dembi dhaaf u ah waman asaaba qofka asiiba min dalika waxyaabaha lasoo sheegay wax kamida shay ah wax qofka ka asiiba ee waxyaabaha wax kamida ku dhaca ee fasatarahu llahu dabeed ilaahay asturee uxilqariyo oo macnaha cidina aanay ogaan xadkii sharcigana aan lagu oogin fa amruhu arrinkiisu ila allah ilaahay buu u bandhigan yahay amarkiisu oo in shaaa hadduu rabbi doono caaqabahu waa ciqaabayaa wa in shaaa hadduu rabbi doonona cafaa canhu wuu iska saamaxayaa qaala waxau yidhi markaa raawigu cibaada fabaayactu calaa dalik arrintaasaan kula ballantamoon bayco kula galay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka muslimkii dunuubta waaweyn ee uu galay inaanu ku gaaloobayn haddaanu xalaashan waxaana daliilkaasi laga fahmayaa waayo nebigu wuxuu yidhi qofka waxyaabaha lasoo sheega wax ka mida ku dhacee dembaaba ee dabadeed adduunyada lagaga gooye xadkii sharciga lagu ooge lagu ciqaabo kafaara gud bay u noqonaysaa oo dee aakhire lagu cadaabi maayo laakiin ruuxa waxyaabaha lasoo sheegay wax ka mida intuu ku dhaco dabeed ilaahay asture een xadkii sharciga laga goyn waxa uu nebigu yidhi fa amruhu ila allah arrinkiisu ilaahay buu u bandhigan yahay oo hadduu doonana wuu cadaabayaa hadduu doonana wuu iska cafinayaa ayaa rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam marka haddii qofku ku gaaloobayo dunuubtani dee ma yidhaahdeen ilaahay wuu cafinayaayo wuxuu odhan lahaa ilaahay wuu cadaabayaa waayo qofka yacni waxa weeyaan gaalnimo ku dhinta ilaahay uma dembi dhaafin naartu ku waara in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni waxaa taxta almashiica wixii shirki iyo gaalnimo ka soo hadhay ayuunbaa taxta almashiica oo ilaahay siduu doona buu ka yeelayaa in shaaa cafaa canhu wa in shaaa cadabah laakiin wixii kufri iyo shirki gaadha isagu taxta almashiica maahee waa fi nnaari khaalidan mukhalladan fiiha abada ciyaadan billah nabigu sala allahu calayhi wasalam markaa xadiidkaa wuxuu ku caddeeyey in aan qofku macaasidii iyo kabaa'irtii ku gaaloobayn laakiin xadkii sharcigunbaa ku waajibaya waxaanu xadiidkani raddi ku yahay nimanka khawaarijta la yidhaahdo waayo iyagu kabaa'irta dadka kufri bay ku xukumaan oo qofka zinaysta ama waxada ama dembi kala gala waa gaaloobay bay odhanayaan kufri ayay ku xukumaan marka madhabkoodu madhab baatila oon diin ku salaysnayn inuu yahay ayaa xadiidka inooga cad dam lkhawaarij alxadiidu thani cashar xadiidka labayo tobnaad wuxuu ka waramayaa dam lkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhi ceebaynta la ceebeeyey iyo foolxumada ay leeyihiin can abi saciidin abi saciidin alkhudri waxaa laga wariy radia allahu tacaala canhu ilaa iralakaade ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu alayhi wasalam qaala wuu yidhi fii shanihim ay fii shani alkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaha arrinkooda nebigu wuxuu ka yidhi qawmun waa qolo qoomkaasoo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhriyaya waa niman qur'aanka akhriyo cid ka qur'aan badani aanay jirin iyo cibaadada qur'aanka ha akhriyaane laa yujaawizu kama ma dhaafayo kama gudbayo xanaajirahum dhuuntooda yacni qiraa'ada iyo qur-aankay akhriyayaan halkaa dhuunta uma dhaafayo guriga uma dhaafsana yamruquuna waa ka boodayaan min addiini diintana way ka boodayaan oo waa ka dhex baxayaan muruuqa sahmi min alramiya sida leebku ugaadha uga dhex tafo yacni leebka lagu gano neef xayawaanka la ugaadhsanayaa sida degdeg ee xayawaanka uga dhex duso ee uga tafo sidaasay diinta uga dhex boodayaan nimanka khawaarijta oo niman diin ku sugnaanaya oo ku salaysan ma aha yaqtuluuna ahla alislaam waxay laynayaan dadka muslimiinta oo dhiigooda ay xalaashanayaan wayadacuuna ahla alawthaan kuwa asnaamta caabudaya gaalada ana waxa weeyaan iyo mushrikiintana waa isaga tegayaan waxa uu nabigu yidhi lain ana adraktuhum haddaan nimankaas soo gaadho laaqtulanahum qatla caad waxaan layn doonaa oo aan dili doonaa reecaa dilkii la diloo kale yacni sidaasaan u dabargoyn doonaa oon u jari doonaa haddaan nimankaas soo gaadho ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam rawaahu albukhaariyu wa muslimun xadiidkaas imaamu albukhaari iyo muslim ayaa wariyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii hada alxadiid waxa uu ku tilmaamay ceebta iyo xumaanta ay nimanka khawaariji leeyihiin iyo sifaadkooda ugu waaweyn inay ka mid yihiin inay qur-aan akhriyayaan laakiin halkaa dhuunta aan ugu dhaafayn waxaa nebigu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nimanku inay qiraa'o iyo cibaado badanba leeyihiin laakiin faham iyo fiqi aanay lahayn oo macnaha waxaanay akhriyayaanba garan maayaan oo halkaa dhuunta u dhaafi maayo aayaddii isagoo akhriyaya ayaanay halkaa un guriga u dhaafayn xadiidkii isagoo akhriyaaya ayaanu fahmayn waayo axaadiista nebiga siday qur-aanka u akhriyayaan ayay axaadiista nebigana u akhriyayaan sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkii kale nebigu wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam fii muslim min xadiisi cali yaquuluuna min qawli khayri lbariya waxay leeyihiin oo ku hadlayaan khalqiga kii ugu khayrka badnaa hadalkiisii bay ku hadlayaan waa axaadiisii nabiga sala allahu alayh wasalam nimanka khawaarijtu waa nimankii waxa weeyaan cahdigii cali bnu abi aalib ku baxay ee seefta ula baxay muslimiinta bannaan cidlaa ama koona intay uga baxeen qaryo la yidhaahdo waxa weeyaan xaruuraa halkaas ayay isku urursadeen walidaalika ayaa magacaantooda ay ka mid tahay loo yaqaano alxaruuriya leanna magaaladii ama meeshii ay isku urursadeen ugu horraysaa la odhan jiray xaruuraa halkaa intay isku urursadeen ayay seef iyo gacan ula baxeen waxa weeyaan muslimiintii iyo saxaabadii iyo amiirkii muminiinta cali bnu abi aalib ilaa saxaabadii waxa weeyaan qaarkood ay laayeen oo dhegta ay dhiigga u dareen nimanku waa nimanka asalkoodii hore u ahaa ninkii la odhan jiray dulquwaysirat atamiimi dhiiranaanta iyo jur'ada ulahaana waa ninka nebi moxamed ula afbaxay ee ka xishoon waayey markaa nebi moxamed ninka ku dhiiraday kaa kuwa ka farcamee tafiirtiisa iyo asalkiisa ana waad garan kartaa dhiiranaanta ku jirta oo nimanka maanta khawaarijta zamankan inala nool waxaa laga yaabaa ruuxu inuu la yaabo dhiiranaanta ay dhiiran yihiin iyo siday u kakan yihiin iyo sidaanay cidna uga laabanayn indhaha iyo dhagaha toona laakiin asalkay ka soo jeedaan haddaad ogaato la yaabi maysid jur'ada iyo dhiiranaantooda maanta oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiis ku sugan imaamu muslim saxiixiisa uu kusoo saaray min xadiisi abi saciid waxa uu lahaa saxaabigaasi qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam wahuwa yaqsimu qasman wakti aynu nebi maxamed la joogno isagoo nebigu qanimadaa qaybinaya ayaa ataahu dulkhuwaysira wahuwa rajulu min bani tamiim waxa u yimid ninkaa la yidhaha dulkhuwaysira atamiimi oo reer bani tamiim ahaa faqaala yaa rasuula allahi icdil markaasuu uhi rasuulkii alla u cadaalad samee macnaha cadaalad maad samayne u cadaalad fal dadka qaala waylak qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waylak waman yacdilu ida lam acdil ana wuxuu yidhi hooggaaga eh hoog iyo halaag baa kuu sugnaaday yaa cadaalad falaya anoo rasuulkii ilaahay haddaan cadaalad samayn waayo khibtu wa khasirtu in lam acdil alla ilaah waan hoogo waan khasaaray haddaanan cadaalad falin laakiin waan cadaalad falayaa weeyaan nebigu sala allahu alayh wasalam yani xadiis kale wuxuu ku tilmaamay oo riwaayaadka xadiidkani kusoo arooray ka mid ah yahruju min di'di hada qawmun yatluuna kitaab allahi ratba laa yujaawisu xanaajirahum ninkan asalkiisa addi'du huwa alasl ninkan asalkiisa waxaa ka soo bixi doona oo ka tafiirmi doona oo kan ka farcami doona kuwo waxa weeyaan kitaabka ilaahay si cajiiba u akhriya laakiin aanay qiraa'adu halkaa dhuunta u dhaafin idan asalkoodii iyo aabbahoodii waa dulkhuwaysirata atamiimi nin dulkhuwaysira ka hidahaya oo ka soo jeedana inuu dhiiranaado oo af iyo adinkiisaba uu dhiiranaado oo dhiigga u bannaystaa way u sahlan tahay walidaalika simaadkooda ugu waaweyn ayay ka mid tahay inay dhiigga muslimiinta bannaystaan inay dadka muslimiinta ee xukaamulmuslimiin muslimiinta u taliya ee muslimiinta ah ay ku baxaan oo af iyo adinba ay ugu baxaan oo shucuubta ay gaalaysiiyaan oo madaxdooda ay gaalaysiiyaan oo dhammaantood dhiiggooda ay bannaystaan sifaadka iyo simaadka lagu yaqaano khawaarijta ayaa ay ka mid tahay yacni ahlulislaam ayay dhegta dhiigga u darayaan gaaladana waa iska dhaafayaan waxaa laga yaabaa inaad aragto inay gaalada wataan oo ilaalinayaan oo gaar ka hayaan laakiin waxaa laga yaabaa muslimiinta masaajidada hortooda inay ku sugaan yani yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan waa sifaadka lagu yaqaano nimankaas waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay sayakhruju aakhira zamani qawmun axdaathu lasnaani sufahaau alaxlaam yaquluuna min qawli khayri lbariya yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu saamu min alramiya sifaad kale u tilmaamay waxaa ka mid ah dad da' yar yar oo caqli liita inay yihiin oo qur-aanka akhriyayo haddana halkaa dhuunta aan u dhaafin yacni da'yaraanta iyo faham la'aantu waxyaabaha ugu badan ay ku xadgudbayaan inay ka mid tahay sifaadkooda waayo soomaalidaa ku maamaada dee nin yari intuu geed ka booduu tale ka booda yacni qofku inta aanu bislaan ee aanu waayeelin wax badan baa seegaya oo dhaafaya taa macnaheedu ma aha da'yarta muslimiintu inay wada leexdeen oo dadka qaarkooda ujeedooyin iyo dana kala lihi waxaa laga yaabaa ninkii dhallinyara ee kitaab iyo xadiis akhriyayaba inuu yidhaha waka waa khaariji khalad weeyaan arrintaasi iyo dulmi iyo gardarro qof kastoo dhallinyari ma leexsana in badan ayaa ka mid a da'yarta muslimiinta oo kitaabkiiyo sunnada ku sugan oo dariiqii nebi moxamed haya oon ka leexan laakiin kuwa loo jeedaa ee arrintaasi ku rumoobaysa waa kuwa iyagoo sufahaa ulaxlaan xudathaa ulasnaan da'yar caqli liita haddana laga helay sifaadkii khawaarijta ee dhiigga banaysanaya ee laga yaabo qoriga uu sitay isagu inay isku caqli yihiin qorigaasi meel alle meel uu socdiyo meel uu ka socdiyo ciduu ku jeediyo cid kale inuu nin walba dhegta dhiigga u daro waayo dee qof waalan haddii seefi gacanta u gasho waxaa laga yaabaa wixii kasoo horbaxa badadiiyo dunyaba inuu ku gumaado gamta ugu joogsado yacni taa waxaa lamid ah kuwa xudathaa ulasnaan ee sufahaa ulaxlaam ee da'yaraanta iyo caqliyaraanta iyo cilmi la'aanta iyo degdegu isugu biiray ilaa ay dad iyo dunyaba waxa weeyaan dhiiggoodii ay bannaysteen oo cidiba aanay ka nabadgelin oo hadalkooda uu noqday ninkii i waafaqaa waa muslim kii igu hor yimaadaana waa gaal wax allo waxaa kasoo horjeedaa ummadda islaamka madax iyo mijaba gaalay u haystaan inta iyaga raacday la fahma ee la caqliya waxa weeyaan iyaga la midka amooyey can abi saciidin radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala fii shanihim waxau rasuul ka yidhi nimanka arrinkooda khawaarijta qawmun yaqra'uuna alqur'aan waa niman qur-aanka akhriyaya oo laa yujaawisu xanaajirahum dhuunta aanu u dhaafayn oo yamruquuna min addiin diintana ka dhex boodaya walidaalika asmaada khawaarijta loo yaqaanay ka mid tahay almaariqa oo dee xadiiskaasa laga soo qaatay diinta ayaa ay ka dhex boodayaan muruuqa sahmi min aramiya alramiya ay almarmiya waa neefkii xayawaankii la ugaarhsanaye la ganayey leebka lagu ganayey sida leebku uga dhex boode uga dhex tafo ee degdega laga yaabo xataa dhiig iyo uus midna inaanu leebkii soo raacine surcada iyo degdega darkii yani degdegaa uu degdegaayo darteed inuu ka dhex boodo sidaasoo kale ayay diintii uga dhex boodayaan waa tashbiih lagu shabahaayo yani xagga surcada iyo degdega yaqtuluuna waxa ay laynayaan ahlalislaami dadka ahlulislaamka ayay laynayaan oo wayadacuuna ahla alawthaan dadka asnaamta iyo shirkiga ee gaalada ana way isaga tegayaan nebigu wuxuu yidhi lain adragtum la aqtulannahum qatla caad nimanka haddaan soo gaadho walle sidii caad ayaan u layn oo u dabargoyn oo waxba ka reebi maayo rawaahu lbukhaariyu wa muslimun wallahu aclam